galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalnimo sabti ah bisha abriilna waa lixiyo toban sanadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitrban boggeenna v o a somaali com waxaan idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo asaare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida dhegaystayaal ciidamada amisom oo lagu eedeeyey inay dad rayida ku dileen duleedka magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose
xalay ay ahayd afartii habeennimo xilliga dambe ayaa ciidamada ciidamadeenna iyo ciidamada amisom waxay howlgal u aadeen golweyn oo toddoba kilomitir u jirta magaalada buulomareer marka xilligaas ayaa ay dhacday dhimashada afarta qofood ee shacabka ah ciidamada amisom oo naga horeeyey qaar kamidoo ay naga horreeyeen ayaa ka shakiyey
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaaye ku soo dhowaada marka hore wararkii caalamka kuwii ugu doorka roona
afar qof oo rayida oo ay ku jirto gabar sagaal sano jir ah ayaa ku dhimatay rasaas ay fureen ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika duleedka magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose sida ay v o e da u sheegeen ehelada dadkaasi iyo saraakiisha ciidamada dowladda dadka dhintay ayaa la sheegay inay saarnaayeen baabuur u socday dhinaca magaalada muqdisho saacadihii hore ee sabtidii saaka oo ay rasaas wuyeen ciidamada amisom mid ka mida ehelada dadkaasi oo waraysi siiyey v o e da ayaa ku eedeeyay ciidamada amisom inay si ula kac ah u dileen dadkaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay sidoo kale si ula kaca rasaasta ugu fureen dadkaasi hase yeeshee sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa v o e da u sheegay inaanan la dhihi karin shilku waxa uu dhacay si aanan ku talagal ahayn korneel xasan maxamed abuukar xasan jaamici oo ay ciidamada howlgalka wada socdeen kuwa amisom ayaa v o e da u sheegay in uu la kulmay ehelada dadka dhintay islamarkaasina uu arkay meydka oo ay ku yaalaan midkiiba ugu yaraan shan xabo oo rasaasa mudaaharaadyo ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada buulomareer oo lagu cambaareeyey dilkaasi kornel xasan jaamici ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan inay dadka magaaladaasi isdejiyaan wuxuuna sheegay in ay la heshiiye in lagu heshiiyey in meydka la aaso mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska xiriirka dadweynaha ee amisom oo aan la xiriirna ayaa iyaguna idaacadda v o e da waxay u sheegeen in weli ay aruurinayaan xogta ku saabsan dhacdadaasi war saxaafadeedna ay ka soo saari doonaan
dagaal cusub oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda suudaanta koonfureed iyo mucaaradka dalkaasi ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen gobolka unity state ee dalkaasi iyadoo la filayo in caasimadda dalkaasi ee juba uu maanta gaaro hogaamiyaha mucaaradka riyaag mashaar afhayeen u hadlay mucaaradka s b l a ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen saldhigyadooda deegaanka rubcona ee gobolka unity state xukuumadda suudaanta koonfureed ayaa iyana xaqiijisay in dagaalka uu dhacay laakiin waxay ku eedeysay mucaaradka inay bilaabeen afhayeenka u hadlay s b l a major dixon gutlag ayaa sheegay in dagaalka uu dhacay arbacadii iyo khamiistii lasoo dhaafay isagoo ku eedeeyey dowladda inay jebisay heshiiskii xabajoojinta ee ay labada dhinac horay u gaareen
laba dhulgariir oo xooggan ayaa ku dhuftay dalka jabaan laba cisho ka hor wuxuuna dilay ugu yaraan soddon iyo toddoba qof sida laga soo xigtay dowladda dalka jabaan warbaahinteeda ra-iisul wasaaraha waddankaasi shenso abe ayaa waxa uu walaac ka muujiyey roobab xooggan oo sabtidii maanta da-ayay dalkuna guud ahaan dabeelo kuwo ay wataan ay ka socdaan kuwaasoo wiiqaya sida uu yiri waa roobabkiiyo dabeelahaasi ee dadaaladii loogu jiray samata bixinta gurmadka ee ka socda jasiiradda yuushugu hay-adda saadaasha hawada ee jabaan ayaa waxa ay sheegtay in xajmiga dhulgariirka sabtidii inuu ahaa toddobo magnatitude waxa uuna sidoo kale daba joogay mid kale waxaana uu ruxay dhammaanba dhulka deegaankaasi iyadoo lasoo warinayo in inka badan dadka khamiistii la filaya inay dhinteen tiro guryo ah ayaa ku burburay kadib dhulgariirkaasi waxaana goobaha baaba-ay ka mida jaamacad ku taalla halkaasi oo ay arday ku geeriyoodeen wasiirka dowladda ee xukuumadda ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ay ku guda jiraan guryo burburay hoostooda ugu yaraan kun iyo shan boqol oo dada ayaa ku dhaawacmay ayuu yidhi halka siddeetan ka mid a dadkaasina ay qabaan dhaawacyo aada u daran xogayaha difaaca ee maraykanka ash carter ayaa gaaray magaalada abudabi caasimadda dalka imaaraadka carabta halkaasoo ay uga bilaabmayso socdaal shaqo uu ku marayo dalalka ku yaala bariga dhexe kaasoo uu diiradda ku saarayo dagaalka ka dhanka ah ururka isis master carter ayaa inta uu joogo imaaraadka waxa uu booqanayaa saldhigga ciidamada cirka imaaraadka ee aldhafra halkaas oo uu warbixin kaga dhagaysan doono safiirka maraykanka u fadhiya imaaraadka barbara liif iyo saraakiil kale oo militari isbaysiga uu maraykanku hormuudka ka yahay ayaa u adeegsada saldhigan aldhafra duulaanka cirka ee lagu qaado isis iyo weliba duulimaadyada ishaafalataynta dhinaca sirdoonka ee howlgalka ka dhanka ah isis safarka master carter waxaa qayb ka ah kulamo uu la yeelanayo madaxda gaashaandhigga ee golaha iskaashiga khaliijka oo ka dhacaya magaalada riyaad caasimadda dalka boqortooyada sacuudiga madaxweynaha maraykanka barack obama oo isna tegi doona riyaad inta uu ashtar joogo ayaa la filayaa inuu dalalka carabta ka codsado inay gacan ka geystaan dib u dhiska qaybo ka mid a ciraaq oo ku burburay dagaalka ka dhanka ah isis
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da haddii aan ku bilowno sidii warkaba aad ku maqlayseen afar qof oo laba ka mida ay ahaayeen dad isku qoysa oo ay ku jirto gabar sagaal sano jir ah ayaa ku dhinta duleedka degmada buula burde ee buula mareer ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amisom ay rasaas ku fureen dadkaasi sida ay sheegeen ehelada dadka dhintayna waxa ay sheegeen in falkan uu ahaa mid si ula kac ah ay amisom u geysatay waxaa sidaasi v o e da u sheegay madiine macalin ibraahim oo ah gabar ay dhashay hooyada dhimatay haddaba khadka teleefoonka ee buulo mareer ayaan kula xiriiray madiino ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo sida ay wax u dhaceen
walaalkay baxmeytada laga qabay isbuuca dhamaaday gudihiisii marka hooyo way naga xanuunsaneed iyo gabadha yarba wiilashu waxaa xidha saaxiibayaal oo hooyo gabadha iisoo qaad hooyo waayeelay ahayd qof toddobaatan dhislatan daa udhexaysa ku jirta ahayd qof haddana jiran bay ahayd gabadha xaltay way xanuunsaneed uu waxa wuxudha saaxiibayaal hooyo waa xanuunsan la iisoo qaad ana waa xanuunsan ama soo doonan karo sidiiba hooyo ay kusoo qabay saas marka saas wax dukadeen nimankanoo lugeynayaa ka hor yimid bay ka hor yimaadeen waxaa naloo sheegay inay gaariga hooyo iyo darool ka dejiyeen inay dhulka ku wareysteen kabacdina hooyadii daran dhulka ay ku dileen gabadha iyo wiilkaan ay gaari ku dhex dileen wararku waxay sheegayaan in howlgallo ay socdeen xilli habeenana ay ahayd markii falkan uu dhacay marka ma waxaad le xilliga salaada subax xilliga salaada subax laga soo baxay ee hal saac iyo bar udhexaysay ahayd xilli waagu beriyey qof walba qof walba qoraxda soo baxday ahayd ay kasoo dhaqaaqeen magaalada dad soo socday ahayn magaalada kasoo dhaay afka magaaladana waa lagu dilay dadka baabuurka ka dejiyeen qof waayeel sideetan sana daba gaarto ninka dhulka inta dhigay dilay muxuu nin shacab u shaqeynaya waayahay marka maxaa keenay inay dilaan hooyo iyo iyo labada qof oo kale hadday arkeen inay yihiin dad shacab ah hadda ayagaa la weydanaya taas baabuur ay taajiyeen oo ay gaareen oo laba qof waayeela iyo qof caruur oo qaangaar ahayn ay ka dejiyeen dhulka taageen oo bale dhulka ku dileen waxay ku dileen ayagaa laga rabaa ma cid kale aan la saarneed baabuurka mase afartoodaas keliya ahaayeen afartooda bis labada wiil oo in waalidka soo qaadaan la amray iyo gabadha iyo hooyo bis ay ahaayeen marka baabuurka asoo socdo hooyo dhulkay ku dileen hooyo iyo ninka wiilka darawalka ahay dejiyeen dhulkay ku dileen kabacdi laba kala gaari ay ku dileen maxaa keenay marka wax un cid idin waranta ma hesheen waxay tahayba
maxay ma wara dadku gaariga hooyo waa lasoo ambabaxshay gaarigu magaalada uu kasoo baxay xabadaha la maqlay kabacdina meesha meedka loogu meesha ma duur cidle aheed mise dadaa ka dhawaa kale duur maahayna laamiga ee laamiga la marayo baabuurta waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa cid amisom aad adinka kala xiriirteen ama idinkala soo xiriira dhibka idin gaaray iyo sababta si aad u weydiisaan xataa ma jirtaa inkasta oo aan dareemi karo in naxdin iyo meed anaga ilaa hadda anaga ilaa hadda dhacdo xanuun badan baa noo taala waraysi qolo kalemaba ka gaarnaba dhacdada noo taa meedkaa noo baraxa noo yaalo austrad naga soo afartay meed baas ag yaalaan marka dhacdo xanuun badan baa noo taala waraysi iyo iyo rasaxda kama gaarna xilliga usoo jeesanaalaan waa gartay waa arrin aad iyo aad u naxdin badan walaal waana dareemi karaa marka bal waxaad iiga warantaa n tan iyo haatan ee falkan waa kii ugu horreeya noociisoo ka dhaca halkaasi xataa dadka maamulka ah ee soomaalida ah cid idinla soo hadasho ma jirtaa ka sokow aamisomtan iyo howlgalkan midooda walahi africa walahi ani hadda qof dumar ahaan ahay waxay la- daaboole la soo xira laadan waxay la soo xirira ma laha balse kolley dhacdadan waa dhacdo yaa badan sababtoo dad socdo oo rakaaba oo dul ayaan sentry inta ka hor yimid oo joojiyey oo gaari ka degsaday oo dulka u wareystay haddana qof waayo sideetan sana inta dhulka lagu dilay macnaha lagu dilay qof shaaba xataa ama askari ee ama shabaab ee manin ba maxaa lagu dilay qof waayeelka waa cunuga sakiirka cunuga meeqa san uu jiray toban jir waa gabar waa toban jir waa hataa wiil baa gabar waa waa gartay waxaad bal iga warantaa gaariga ay wateen noocee ayuu ahaa gaari aan macsan laakiin gabaabtan yarka waa makaar buu ahaa ma kuwa market ma aqaan gaari yar buu ahaa gaariga ma arkanay wax saarnaa iyo waxaad u malaynaysaan in ay iyagu xataa ka shakiyeen ma jirtaa ma jirto laba wiil lagu wada ganacsato oo macaarufa magaalada degan oo xaasidii carruur kula weligaa deganaa waay dhinac kale laga shekin kara ma ahan waa gartay n dareenkaaga bal marka haddaad nala wadaagta annaga iyo dhegeystayaasha maxaad dhihi lahayd maxaad ku sifeyn lahayd arrintan xanuunka badan idin gaarta arrintani waa arrin xasuuqa oo ku talagal ah oon ahayn arrin howlgal military ah waa arrin loogu talagalay dadka masaakiinda shacabka in lagu laayo cid wax nooga qabanaysa ilaahay ahayna ma garanayno kuley dowladda waa dowlad iska fadhida cid wax u qaban kartaa ma garanaye intii in alle intii ka damkanaysa islaam waxaan u sheegay arrintan inay ka damkabaan kana hadlaan wixii ka soo baxaya nala sugaan waa gartay ciidamada sida gaarka ah n midooda afrika uga tirsan ee falkan geysta ma garan kartaan oo ma nala wadaagi kartaa wallahi arrintaas dib baa loo baray kolley waa ciidmaam waayo meeshan waa burundi waa un labadaas qolo qolada qoyan oo dowladda dhalinta loo keenay ummadday nabad ilaalinayaan nabad ilaalimayaan nuurka hadeelaan wallahi burundigii waan dhayska lewaa
taasi waxay ahayd madiino macalin ibraahim oo ah gabaray dhashay hooyo geeriyootay markii rasaas ay ku fureen baabuur ay la socotay iyada cunug yaro ayay u tahay iyo sidoo kale laba qof duleedka degmada buule burde buulo mareer aan iraahda raalli ahada dhegeystayaal ee gobolka shabeellada hoose goordhow ayayna qadka telefoonka igu warrameysay dhinaca kalena waxaa dilkan u xaqiijiyey idaacadda v o a korneel xasan maxamed abuukar xasan jaamici oo ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda ee ka howlgala deegaankaasi waxaana uu sheegay in rasaastu dhacday xilli afartii habeennimo ah oo ay ciidanku ku jireen howlgal inta u dhexaysa buulamareer iyo golweyn haruun macruuf ayuu qadka telefoonka ugu warramay xilli xalay een, ay ahayd afartii habeennimo ee, xilliga dambe ayaa ciidamada ciidamadeena iyo ciidamada amisom waxay howlgal u aadeen een, golweyn oo toddoba kilomitr u jirta een, magaalada buulamareer marka xilligaas ayaa ay dhacday dhimashada afarta qofood ee shacabka ah een, ciidamada amisom oo naga horeeyey qaar kamid oo ay naga horeeyeen ayaa ka shakiyey in maaragtay muxuu ahaa gaariga xawaara uu ku socday iyo maaragtay wax lamida sidaa ayayna ay ku dhinteen dadka shacabkaa nagu waan aragnay waxay ahaayeen gabar yar oo toddoba toddoba jir ah iyo is- haweeney weyn oo ilaa da-deedu adiga ayeeye ah oo gabadha ay ahay iyo laba nin oo dhalinyaro adigu afartan ilaa konton adigu da-da udhexaysa ah ayay ahaayeen dhammaantoodna waxay ahaayeen dadka eh, reer buulamareed oo deegaanka eh, buulamareed degan ayay ahaayeen waxayna ku socdeen dhinaca xamar waa gartay marka sidee bay arrintu u- ku dhacday sidee buu dilku ku dhacay waxay la kulmeen howlgal oo military oo ciidamada amisom iyo ciidamadan ay ku jireen ayay la kulmeen kolley eh, wadada ayayna maaragtay kolley waxa weye wakti adiga maaragtay hadda ka hor ayaa waxaa jirtay in laga mamnuucay in hameenkiiba qabsado sidii adiga rabshadaha iyo dagaaladu ay gobolka shabeellaha hoose- shabeellada dhexe ay u bateen marka xilligan xilli hameenhay ahayd een, baabuurkan sidaas ayay kula kulmeen waa gartay marka arrintu ma ula kac bay ahayd mise kama bay ahayd wallaahi walaalow een, annagu ulakacay ahayd iyo ulakac maahayn midna ma odhan karno ciidankeenu wax yar buu ka dambeeyey xilliga daqadaha ay wax ay wax dhaceen een, laakiin de waxaan dareemaynaa cid hadda in shacab ay layso een, ku tala gashay oo sidaas hadda ay u qorshaysan tahay oo amisoma inaysa jirin arrintu waxay ku dhacday si kadise ah oo yacni muxuu ahaa een, aan ku talagal ahayn ayaa la dhigi karaa Een, marka beryahan dambena xoogaa shidalku way iska badanayeen oo yacni muddo hadda adiga asbuuc laba asbuuc ay kasoo wareegtay ayaa shil kan oo kaleeta u dhacay muddo adigu laba bilood oo saddex bilood oo kale ay kasoo wareegtay shil noocaan oo kale wuu dhacay oo yani dad iska socda xiliyada hameenkii oo aan yani laga mamnuucay in la socdo baabuurta iyo dadku ay socdaan iska socday ayaa shilal noocaas oo kale ay ku wada dhaceen ma garat waa gartay marka waxaad ii sheegtaa xilliga ay wax dhaceen dadku iyagu waxay sheegayaan inay ahayd lixdii subaxnimo ee, goor hore oo subaxnimo ah adiguna waxaad ii sheegtay afartii habeennimo afartii habeennimo ayay ahayd saacadda xilligaas afartii habeennimo ayay ahayd markii ay ay wuxu dhacayeen dama batroolina ayaa ayay ayaa la kulmay een, baabuurkan een, sidaas ayaana kullay dabsaarta ugu dhacday een, ayna ku dhintay waa gartay marka adigu saraakiisha amisom ma la hadashay say wax u dhaceen maadaama aad tahay mas-uul mas-uulkii ugu sarreeyey ciidamada dowladda ee la howlgelayay
waan la hadalnay waxayna naga codsadeen xaaladda dadkii oo mudaharaad sameeyey ummadii dhan oo isku soo bax samaysay yani muxuu aha xaaladda la dejiyo wixii arrina oo arrintaa quseeyana laysugu laysaga yimaado markay xaaladda degto marka waxaan aada isugu taxallujinay inaan dadkii oo aada yacni een, mudaharaad iyo kayra iyo maaragtay buuq sameeyey rabshado wata in aan ka hor tagno oo aan dejinno xaaladooda wakti dhow ayaana kasoo rawaxna arrinta noocaasa waa gartay marka dadka dhintay eheladoodii ma la kulanteen waan la kulannay dadkana waan aragnay dhintay laftooda maydka waan aragnay waan musawirnay waan fi maaragtay muxuu ahaa dadkiina waan ugu tacsiyeynay gurigii la- maydku yaallay aan tagnay een, waxaana markii dambe laysku afgartay in la diigo maydkii hadda waxaan u malaynaa saacadan hadda diigistiina ku socoto amisom saraakiishoodu iyagu ma arkeen ehelada dadkan dhintay maxay u sheegeen
maya howlgalkiiba hadda wakti dhow ayuu kii loo baxay xalay ayaa hadda wakti dhow soo gabagaboobay waxa een, ay noqonaysaa dadkuna aad bu u xamaasadaysnaa oo ma la kulmi karin laakiin wixii beri loo gaaro ayaan jecelnahay in dadkii eheladii een, dadku ka dhintay iyo amisom in aan kulmino haddii ay nooga suurto gasho dhinaca amisom dowladda ma u gudbisay sababtoo ah shil kan oo kale ah wuxuu hadda ka hor ka dhacay magaalada marka waad la socotaa dadkii xafladda arooska ka qayb gelayey oo rayidku ay ku dhinteen een, dowladda ma u gudbisay een, maxaad ka damacsantihiin arrintan mayo mayo horta waxaan nahay ciidan military waxaana laka xukumaa een, xooga dalka soomaaliyeed een, waxaan leenahay taliye guuto naga taliyahena guuto saakay markii arrinta dhacdada riboortka waan siinay een, meel walbana hadda riboortka wuu jiraa arrintan shilkan hadda waa shilkii afaraad ayuu marayaa oo aan inaga riboortkan sidan oo kaleeto anaga aan warbixinta ka gudbinay mid maanta iyo keliya ma ahayn marka shilka way soo noqnoqdeen xoogaa yacni een, waxaan ka codsanay een, ciidanka amisomna in aan wada shaqaynta intaa ka badino oo aan aan aan isla socno si loo kala aqoonsado shacabka iyo cadowga
kaasi waxa uu ahaa kornel xasan maxamed abuukar xasan jaamici oo ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose haruun macruuf ayuu qadka taleefonka ugu warramayey
shir lagaga hadlayo arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada xuduudaha itoobiya iyo somalilan oo muddo laba maalmood uga socday magaalada boorame mas-uuliyiin ka socda gobol ka tirsan d d s waa dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka awdal iyo salal ee somalilan ayaa maanta laga soo saaray qodobadii kulankaasi ku saabsanaa guddoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax iyo guddoomiyaha gobolka faafan ee jigjigo nuur xayir qaasim ayaa idaacadda v o eda uga warramay waxyaabaha shirkaasi lagaga wada hadlay muddadii uu socday iyo qodobada ka soo baxayba haashim sheekh cumar good ayaana noo soo diray
gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax iyo gudoomiyaha gobolka faafan ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya nuur xayir qaasim ayaa idaacadda v o e uga warramay waxyaabaha shirkaasi ay kaga wada hadleen muddadii uu socday iyo qodobada ka soo baxay shirkaasi waxaan muxuu ahaa kaga qayb galnay afar gobol afartaa gobol oo kale ah city faafan salal iyo awdal shirkan wuxuu daba socday shirar hore oo xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida iyo xukuumadda muxuu ahaa somaliland ay ku wada galeen een, hargeysa iyo jigjiga go-aan laisla qaatay waxaa jira in goboladu laftoodu ay muxuu ahaa gobolka gobol isku xidhka si loo hagaajiyo gobolka gobol in loo shiro degmooyinkana sidaas si la mid ah loo siiyo rotationkan hadda aan maanta bixinaynay ilaa shalay guud ahaan waxaa laga duulayana waxaa weeyaan in labada dal isku xidhnaantooda dhanka nabadgelyada iyo dhanka horumarkaba si ay uga wada faa'iidaystaan shacabka labada dhinac in la isku xidho maamul ahaan waxaa la isku xidhaya gobolka gobol degmo ka degmo tuulo iyo qabale saasaa la isugu xidhayaa marka inay wada shaqeeyaan si loo furo waxyaalaha caqabadda ku noqon karaa maadaama meesha ay xuduud tahay waxyaalaha caqabadda ku noqon karaa labada dhinac shacabka degan si markiiba xal degdega loogu helo ina ugu baahanin meelo fogfog in muxuu ahaay la isku xidho lana hagaajiyo daris wanaagga labada dhinac ayuu muxuu ahaa shirkuna howliha ugu waaweynaya laga hadlayay oo ahaa aad baana laisugu afgartay si fiican oo wanaagsan baana naloogu soo dhawaa annaga laftanada aan nooga mahad celinaynaa dadkii reer boorame ma- laga bilaabo maamulka gobolka maamulkii degmada iyo shacabku intaba si fiican bay noo soo dhaweeyeen aad baad mahadsantihiin salamu calaykum waraxmat anigoo gudoomiyaha gobolka awdal eh, sidaa walaalkay sheegay waxaa halkan nooga furmay shir shalayto bisha shan iyo tobankeedii oo martiqaadka anagu aanu lahayn Eh, runtii si wanaagsan baanu isugu afgaranay waa shirarkaasi ayuu daba socday iyo heshiisyada sidii loo hirgelin lahaa Eh, loona gaadhsiin lahaa ilaa tuulo ee maamuldaaj loogu samayn lahaa si ay u fududaadaan caqabadaha had iyo jeeraale ka yimaada xuduudada awood buuxda baanu siinay guddoomiyayaasha degmooyinka eh, in wixii ku adkaada mooyaane wixii kale iyagu xalili karaan shirka waxaa kasoo qayb galay laba iyo lixdan qof koob iyo soddon iyo koob iyo soddon isugu jira gobol waliba uu watay nabadgelyadiisii hadday tahay ciidanka militariga hadday tahay ciidanka booliiska hadday tahay hogaanka nabadgelyada ee dhinacooda hadday tahay guddoomiyayaasha degmooyinka ee labada gobol ee aanu isku aadanahay jiidooda iyo kuwayagii oo dhammaystirnaa marka in heshiiskii la taam yeelo runtii saaxiib wanaagsan baanu nahay maadaama dadkii xuduudkaasi un u dhexeeya dad isku degaana dana badanna ay ka dhexeeyaan hadday tahay nabadgelyada hadday tahay ganacsiga een, ayaanu si- la sii lafagurayey oo waxaanaanu isku afgaranay inaanu sii daadejinno gaadhsiino ilaa tuulooyinka aanu gaadhsiino si wanaagsanna uu noogu soo dhammaaday maantaanu noo xidhay ilaahay baana nugu mahadnaq haashim sheekh cumar good v o a boorama
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington soomaaliya waxaa kusii xoogeysanaya teknolojiyadda waxaana markii teknolojiyadda sii xoogeysataba sii kordhaya inay dadku adeegsado adeegsigeeda s- si weyn ay usii ula sii qabsadaan dhowaan waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey website ama shabakad ay dadku kusoo bandhigi karaan haddii ay hayaan agab iib ah si bilaash ah waxyaabaha qofka ka heli karo waxaa ka mid a kirada iyo iibka guryaha hoteelada alaabta guryaha taleefanada gacanta baabuurta iyo xitaa dahabka haruun macruuf ayaa hindisaha shabakadan xaashi dot com waa ninka hindisay shabakadan xaashi dot com ay u shaqayso uu ka waraystay kala sheekaystay kamaal xaashi wehliye
websitekan internetka xaashi dotcom haddaa geshid waxaad leedahay kujina meel aad iska diiwaangelin kartid oo aad ka samaysan kartid username iyo password marka isdiiwaangelisid waa login aad sameynay login markaad samaysid wax walba alaab walba arabti waa gashan kartaa marka dhan uu furan yahay qof walba uu furan yahay haddaa gaari iska gaday sidoo kale waa soo gashan kartaa gaarigaaga dad badanaa arkaayo maalintii hadda saddex kun oo qof afar kun oo qof aa soo ziyaarato dad marka waxaa geshatid alaabta aa geshatid dad kala arkaayo nambarkaagay arkayaan oo kula soo xiriirayaan wax waa suuq wax meel lagu kala gadan karo waa wax iskaga gedi kartid waa gartay marka waxyaabaha dadku ay ku iibsan karaan boggaaga bal alaabooyinka ugu badan kuwa ugu caansan ee lagu iibiyo eh, website-kaaga ah okay ah, website-ka waxa waaye eh, qayb qayba u kala baxaa qayb waxaa jirto oo guryaha jiro iibinta guryaha qayb waxaa jirto oo kireynta guryaha qayb waxaa jirto oo shaqooyinka oo wixii shaqooyina soo gelinaa qayb waxaa jirto oo baabuurta marka qaybta baabuurta oo kale baabuurkaaga iskaga geli kartaa haddaa arki baabuur inaad gelisida xataa qaybta baabuurta tegi kartaa waa ka garan waa ka fiirsan kartaa qayb waxaa jirto oo item for sale oo wixii oo shay iida haddaa iska gelaysid mobile haddaa iska gelaysid alaab diifa haddaa iska gelaysid sportry ayusi aad iska gelaysid halkaasaa gelinay marka qayb qayb aan u sameynay ee dadku ugu fududaadaan waxbaarista iyo waxgelista waxaad ii sheegtaa marka dhibaatooyin ka iman kara oo aad ka taxadaraysaan ma jiraan tusaale ahaan markaan ka hadlayno craigs list wadankan oo kale waxaa jira dad ka ballama maxaanku idhahda iyagoo adeegsanaya boggaas ku ballama mararka qaarkood falal dembiyeedyo ayaa sidaas ku dhacay oo dad baa naftooda ku waayey marka ma laga yaabaa in dad iska dhigaya inay wax iibinayaan dad naftooda halis ku geliyaan intay meel ku ballamiyaan iyagoo iska dhigaya inay wax ka iibinayaan wallaahi ilaa hadda taas ma maqal mana arag laakiin ilaahna nooma keeno waa garta marka waxaad iga warantaa bal suuqa aad ku haminaysaan baaxadda iyo kartida aad doonaysaan inaad gaadhaan intee bay la-eg tahay wallaahi kartida arabna hadda waxaa waaye soomaaliya o dhan hadda hargeysa zaaida looga isticmaalaa puntland xataa zaaida looga isticmaalaa waa soomaaliya o dhan marka xataa hadda da websiteka xn waxaan ku dareynaa imaaraadka imaaraadka xataa inaa gaarsiin arabnaa marka hadda alxamdulilah soofaarkan oo soomaaliya xaasibadcom soo noqday successful oo marka hadda mid waxaan bilawnay kale oo imaaraadka la dhahayo mali dotcom marka isagana waxa waaye same version of websiteka waa kaasi waxa uu ahaa kamaal xaashi weheliye oo ah ninka hindisay shabakad wax lagu kala iibsado internetka oo la yidhaahdo xaashi dot com oo ka shaqaysa magaalada muqdisho haruun macruuf ayuu u waramayey waa hagaag haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana soo wada jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
warqadda ugu horreysa ibraahim bal noo soo qabo falastiin waxay naga soo gaartay nimcaan cadaane xuseen iyo cabdi jaamac suudaani iyo jamaal caydiid xamsa cabdulqaadir sheekh xuseen iyo zakariya cabdi ismaaciil iyo xamse makaawi iyo yaxya maxamed ubaxle iyo axmed maxamed muuse dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadinba ay u diraan maxamuud ibraahim cusmaan iyo roode cabdi naasir kibaar oo meherkood uu ka dhacay boorama waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba inuu idin horsad ayaan eebed kaga baryaynaa imin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay xasan siyaad togane iyo kaahiyo sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo sacdiye ibraahim axmed farxiye cabdirashiid aadan gebyow iyo cadar cabdirashiid aadan gebyow iyo dhammaan reer cabdirashiid aadan kuwaasoo kala jooga dunida dacalladeeda iyo weliba magaalada muqdisho bay yidhaahdeen waxayna tahniyad aroos u dirayaan cabdirashiid aadan gebyow iyo falis ibraahim huud oo bishii maarj ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ayaay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin ubad qayrqabo kale hela dhambaalkanna waxa uu ku bilowday annagoo kale ah hooyo maka maxamuud cali iyo caruurteeda iyo hooyo kaltuum faarax ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo caasho xaaji iyo caruurteeda iyo hooyo raxmo iyo caruurteeda iyo eedaxaawo maxamed xasan iyo caruurteeda dhammaanba reer maxamed xasan iyo waxay yidhahdeen reer ismaaciil maxamed cabdiraxmaan waxay tahniyad aroos jecel yihiin inay u diraan axmed weli maxamed xasan iyo waxay yidhaahdeen cambare ismaaciil maxamed cabdiraxmaan oo isku guursaday magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaana beed kaga baryaynaa weli caano gabar iyo caano aamin haye ibraahim bal markana kaalmihii sugaanta maxaa noo haysaa baddu inay madowdahay biyo tahay ma moog tahay buu dharina caashaqo haye batalaale inuu dhigo oo lasoo booqdo la soo booqdo ma og tahay codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal aanu wada dhegaysano
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaay ka saaro moogtahay beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beer ka saara
batalaale iyo codkii axmed cali cigaal ayaan intaas kaga gudbaynaa falastiin warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim marka hore waxa ay leeyihiin bahda hambalyada iyo heesaha ayaanu salaamaynaa waxaana halkan tahniyad kaliya laaba ka diraya rabiic sheekh daahir cali celiye iyo faadumo sheekh aadan guure iyo dhuuxo ibraahim faarax balaag qanyare iyo aadan sheekh cabdi xasan xuseen iyo kunne cismaan caafi fuundi iyo injineer siciid sugo aadan iyo cabdirasaaq maxamed daahir iyo cabdulaahi dubad sharmaarke iyo cumar cali xarbi xasan sheekh ismaaciil xasan mawadaah iyo ganey sheekh xuseen surcad aadan cabdulaahi timo faras iyo axmed weli cabdulaahi maxamuud iyo faysal cabdiraxmaan sheekh cabdi dhammaan dadkaasoo kala jooga gudaha soomaaliya iyo degmada beled xaawo waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aaba waxay yidhaahdeen cabdulaahi xasan maxamed iyo hooyo sacdiye cali xarbi oo gabari ugu dhalatay dalka mareykanka taariikhdu marka ahayd toddobiyo ki maarj gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maqdis cabdulaahi xasan waxaana aynu leenahay maqdis soo barbaar noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda waalidkeedna baari u noqotay aamin waxaa noo baaqaya hooyo luul shire maxamed iyo hooyo waxay yidhaahdeen sacdiyo shire maxamed iyo hooyo aamino cusmaan ibraahim iyo habaryar xaawo isaaq aadan iyo abaayo safiyo cabdi shire iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cabdulaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaan yuusuf aadan xaaskiisa iyo caruurtooda xasan yuusuf aadan iyo cabdulqaadir yuusuf aadan iyo marwadiisa iyo maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka iyo axmed yuusuf aadan iyo sharmaarke yuusuf aadan maareeye weriye axmed nuur xuseen fantastic ayaan yuusuf aadan iyo waxay yidhahdeen england ibraahim yuusuf iyo yasmiin ibraahim yuusuf iyo sabriin ibraahim yuusuf iyo fartuun cumar maxamed nadiifo maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed qadar cabdulaahi yuusuf iyo waxay yidhahdeen maryan cabdulaahi iyo maryan ibraahim ayaan maxamed xuuriyow iyo maxamed daahir ibraahim yuusuf dhammaan reer yuusuf aadan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad u dirayaan farxiyo cabdi aadan iyo saygaada ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay beledweyne xaafadda buundaweyn waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan ibraahim yuusuf ducaduna waa xaggeena salmaan waxaan ku leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca xaggii heesaha ayaan mar kalena ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heestiisa dirgam iyo codkii macaanaa ee fanaanada deeqa bilan
warqadda markana ibraahim dhankayga gacanteyda kusoo dhacday waxay naga soo gaartay aaba maxamed xasan iyo hooyo jamiile xasan fadhiiste iyo abdi maxamuud xasan fariiste iyo caruurtiisa faadimo xasan fadhiiste iyo caruurteeda iyo maxamed axmed tooxow iyo farxiye axmed tooxow yuusuf tooxow iyo cabdiraxmaan tooxow iyo saki tooxow iyo sharmaarke tooxow iyo faadimo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo odageeda adeer nuur xasan iyo caruurtiisa iyo adeer ranjalis iyo caruurtiisa iyo eedo falxado cali yuusuf eedo farxiye xasan iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen eedo faadimo axmed afrax iyo caruurteeda iyo eedo madiine xasan yuusuf iyo eedda axado iyo caruurteeda dhammaan waxay hambalyo u dirayaan wiilkooda iyo gabadhooda bay yidhaahdeen oo kale ah axmed maxamed xasan iyo gacladiisa hibo cabdulaahi axmed oo dhowaan ku aqalgalay dalka sweden gaar ahaana magaalada gotemberg isku waara ayaanu leenahay ubad qeyr qaban kala hel aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabe maxamed iimaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo adeer cabdulaahi iimaan habane iyo ifraax haruun ismaaciil iyo seegeeda iyo khadar maxamed iimaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saleebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi saleebaan iyo axmed maxamed iimaan iyo igraan maxamed mawliid dhammaantoodna waxa ay joogaan hargeysa iyo berbera waxaana ay taaniid gaadhsiinayaan islamarkaasina jecel yihiin inay heestan la dhegeystaan xasan xirsi suldaan xaadi iyo hodan aadan cabdulaahi xayd oo meherkood uu ka dhac bay yidhahdeen hargeysa waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan eebe idinkaga barayna warqadana waxay naga soo gaarta aabe muhaab xasan maxamed iyo carabo aadan cali nuur cabdirasaaq xasan maxamed iyo haymaan xasan maxamed iyo cabdidaahir xasan maxamed iyo safiye xasan maxamed yacquub xasan maxamed iyo maxamuud xasan maxamed iyo hooye madiine aadan ibraahim iyo hooye asmo xuseen cabdow xayaad xasan maxamed iyo cabdiwahaab xasan maxamed iyo eedo qayro aadan ibraahim iyo cabdinaasir aadan cali nuur iyo muxidiin abshir cali nuur xayaad xasan sheikh iyo haybaan axmed aadan iyo yaasiin maxamed ibraahim xaabsade xaniifa maxamed ibraahim xaabsade iyo cabdirasaaq cabdulaahi sheekh bani dhammaan dadkaasoo kala jooga muqdisho boosaaso garowe hargeysa minnesota baydhabo iyo toos weyne waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan aabe muhaab xasan maxamed iyo hooye carabe aadan cali nuur oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen tuulada toos weyne gobolka baay degmada bardaale markay taariikhdu ahayd bishii abriil tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey saleebaan waxaanu leenahay saleebaanoo soo barbaar allaha kaa dhiga kii naftiisa dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim waxaan kalnaha bay yidhahdeen xasan siyaad tugane iyo kaahiga sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo sacdiye ibraahim axmed iyo farxiye cabdirashiid aadan gebyow iyo qadar cabdirashiid aadan gebyow iyo dhammaanba reer cabdirashiid aadan oo kala jooga muqdisho iyo meelo kale oo dunida ah waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdirashiid aadan gebyow iyo falis ibraahim huud oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheyda kala sii ubad kheyr qaba xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa weyl aad waxaa wadajir ugu luqaynaya fanaankii weynaa aweys khamiis iyo aamina camaari
waa tahay waxaan filayaa heestaasi falastiin ee dhegeystayaashana inay aada u heleen dhinacii warqadaha haddii aan ku noqonno
bal warqadda dhinacaaga xigta ibraahim dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed tayo qaran iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq saaqo iyo cabdiraxmaan maano iyo axmed cusmaan aadan iyo mustafa siciid axmed iyo cabdiweli aadan jaamac iyo cabdirashiid jaamac muuse iyo guuleed xuseen xasan iyo sacad amiin maxamed cabdifataax cabdulaahi kaahin iyo qadar maxamed abiib iyo zaki axmed cusmaan iyo maxamed aadan jaamac iyo cabdixakiin cumar maxamed iyo cabdicasiis cabdulaahi abukor iyo cabdibaari cusmaan cabdulaahi cabdikariim ibraahim yuusuf hoodo xasan ayaanle hinde cabdisamed maxamed ugbaad axmed yaasiin aasiya sayid jaamac iyo aamina xasan cabdi waxaana ay hambalyo meher gaadhsiinayaan ifraax cabdirashiid salebaan iyo axmed aadan rooble oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiinna guur kheyr qaba ayaan eebe idinkaga baryaynaa warqadana waxay naga soo gaartay aaba ismaaciil xaaji nuur faarax iyo waxay yidhahdeen hooye faadumo cabdi cabdalle iyo hooye faadumo sheekh dalmar nawaar ismaaciil xaaji nuur iyo cabdiqani ismaaciil xaaji nuur iyo cabdirasaaq ismaaciil xaaji nuur iyo safiya ismaaciil xaaji nuur nasra ismaaciil xaaji nuur iyo caasho ismaaciil xaaji nuur iyo sucaad ismaaciil xaaji nuur iyo naciime ismaaciil xaaji nuur iyo yunis ismaaciil xaaji nuur iyo dhammaan reer ismaaciil xaaji nuur waxay hambalyo iyo ducba hawada u marinayaan waxay yidhahdeen maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo hibaaq ibraahim diiriye oo meherkooda uu ka dhacay hotel sanaag magaalada ceerigaabo waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu naste lagu nagaadee wada jireen nabadgala aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray falastiin adeer cabdisalaam macalin maxamed kerow iyo adeer yuusuf macalin maxamed kerow adeer yaxya macalin maxamed kerow adeer idriis macalin maxamed kerow iyo eedo alwo macalin maxamed kerow eedo kaltuun macalin maxamed kerow eedo jaaliya macalin maxamed kerow iyo eedo maryan macalin maxamed kerow eedo jamiila macalin maxamed kerow iyo yaasiin maxamed xuseen iyo nuur khayr maxamed aadan iyo cabdishakuur nuur maxamed iyo yaasiin yuusuf hiiraale iyo cabdifataax xasan sheekh iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo yaasiin cabdisamed maxamed dadkaasi waxa ay kala joogaan nairobi adis ababa muqdisho garowe iyo baydhabo waxayna taaniyad gaarsiinayaan aaba yacquub macalin maxamed kerow iyo hooyo jaaliyo cabdinuur ibraahim oo dhowaan uu wiil u dhashay waxaana wiilkaas loo bixi yidhahdeen zubeer yacquub macalin maxamed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii noqda kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay markana kaalmihii sugaanta ibraahim waxaan soo qabanayaa shay miradda carcodkiisii macaana binaadan baan ahay bashar kula midaan ahay naf kuu baahan baan ahe haye inta kale ku dar adiga barbarkaaga ah barbarkaaga ila qabo
bishaaradii naftayday waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu bodhari ku asnaa ilaa buur tidaaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo baran beledadi kalgacaalada ilaa buurtidaaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo baran beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa sidanahay bukaa socod markii baan kalaysiri ilanay la'aanta lay baxnaani kariwa iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan baliyaduna buuxaan soo boqday awga sidanahay bukaa socod markii baan kalaysiri ilanay la'aanta lay baxnaani kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baane barbarkaaga idhaqaabo
codkii macaana ee shay marada carar intaas aan ku dhaafno dhinacii dhambaada ayaan ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaartay hooye maka maxamuud cali iyo caruurteedii hooye kaltuun faarax ibraahim iyo caruurteedii hooye caasho xaaji iyo caruurteedii hooye raxmo iyo caruurteeda iyo eedaxaawo maxamed xasan iyo caruurteeda bay yidhaahdeen iyo dhammaan reer maxamed xasan raage iyo reer ismaaciil maxamed cabdiraxmaan waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmadaya kale ah bay yidhaahdeen arooska axmed weli maxamed xasan raage iyo marwadiisa cambare ismaaciil maxamed cabdiraxmaan oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay caruurteenna iscalmaday wiil iyo caano gabar iyo caano ubad qeyr qaba kale hela nolol barakaysan aamiin aamiin ayaanu raacinayna ducadiiba iyagaa soo dhameeyey waxaa noo baaqayaa ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena v o a iyo zaki xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo nawaar ismaaciil xaaji nuur safiya ismaaciil xaaji nuur iyo reer ismaaciil xaaji nuur faarax iyo waxay yidhaahdeen reer xamud xaaji nuur iyo reer caynab cali aamus iyo waxay yidhahdeen reer jibriil cali aamus iyo reer cabdi abaadle iyo reer xuseen farjar reer aadam buluke iyo reer maxamuud cabdulle iyo reer axmed cabdalle iyo reer sheekh dalmar iyo reer ibraahim diiriye iyo reer maxamed jaamac cilmi iyo reer axmed yuusuf waxayna hambalyo iyo heestaanba jecelihiin inay gaarsiiyaan maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo waxay yidhaahdeen hibaaq ibraahim diriye oo meherkoodu uu ka dhacay hotel sanaag ee cerogabo waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana oo ubad qayrqabo kala siiya aamiin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartaa xabiiba yuusuf caliyo saygeeda iyo cabdulaahi axmed taksi iyo waxay yidhaahdeen nuur axmed taksi iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer axmed taksi iyo caruurtooda iyo iqra ciise iyo caruurteeda xamdo bashiir iyo caruurteeda iyo maryan cali gaandi iyo caruurteeda iyo cajabo yuusuf cali iyo caruurteeda iyo salaado yuusuf cali iyo odageeda axmed barmuuda taajiro iyo caruurtooda iyo xaawo yuusuf cali iyo dhammaan reer yuusuf cali xaawo saylax iyo caruurteeda iyo iqra saylax iyo caruurteeda iyo cabdulaahi saylax iyo caruurtooda iyo shamse abuukar shanka ku magac dheer iyo caruurteeda iyo baarlin abuukar iyo caruurteeda iyo faay xuubey iyo caruurteeda sacdiya abuukar iyo caruurteeda iyo dhammaan reer abuukar koofirow ayay yidhaahdeen farxiyo sheekeeye caruurteeda iyo sahra loo yaqaana sahra jabuuti ee caruurteeda iyo maka xabarwaa madiine cadow gaab iyo faadumo maxamed nuur iyo aamine muuse cali sahre muuse cali iyo xabiiba gaafow iyo dhammaan reer cabdulaahi axmed iyo maxamed cumar geedi iyo maryan cumar geedi iyo hani yuusuf iyo maryan daahir macalin iyo muno daahir macalin iyo maxamed ibraahim cali cabdiraxmaan maxamed iyo cawaale ibraahim gees iyo shaafici sheekh iidow shuute ee ku magac dheer iyo cabdiraxmaan boqol dhammaan waxay tahniyad farxad la u dirayaan walaashood iyo walaalkood biyo caruuskii caruusada hiba cabdulaahi axmed hudoon iyo saygeeda axmed xasan maxamed yuusuf oo markaasi ku aqalgalay magaalada gothenburg ee dalka sweden isku waara ayaanu leenahay ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo zaki xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo nawaar ismaaciil xaaji nuur iyo safiya ismaaciil xaaji nuur iyo reer ismaaciil xaaji nuur faarax iyo reer xaamud xaaji nuur iyo waxay yidhahdeen reer ceynab cali aamus iyo reer jibriil cali aamus iyo reer cabdi cabdalle iyo reer xuseen farjar reer aadam buluuke iyo reer maxamuud cabdulle iyo reer axmed cabdalle iyo reer sheekh dalmar iyo reer ibraahim diriye reer maxamed jaamac cilmi iyo reer axmed yuusuf waxaana ay bogaadeen iyo heestanba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo hibaaq ibraahim diriye oo meerkood uu ka dhacay hotel sanaag magaalada cerogaabo waxaana ay leeyihiin wadajire nabadgala aamin ayaan anaguna leenahay ibraahim markana warqadda waxay naga soo gaartaa aaba axmed maxamed jibriil iyo hooye xaliimo cali sheekh iyo aaba sheekh cabdiraxmaan maxamed maxamuud cadow iyo hooye faadumo cali maxamed cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed abow waxay yidhaahdeen xasan axmed jamaal iyo madiine axmed maxamed jibriil caaisho axmed maxamed caashe cuud loo yaqaan iyo cabdiqani axmed maxamed jibriil iyo cabdixakiin sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo madiine ibraahim maxamed jibriil habaryar khadiija cali sheekh iyo saygeediiyo caruurteedii iyo axmed sheekh cabdiraxmaan maxamed alcadaala ku magac dheer iyo xasan maxamuud axmed maxamed jibriil xasan cadde la yidhaahdo iyo zeynab maxamed cabdi dayib xuseen maxamed cabdi mister dayib iyo firdowse xasan axmed jamaal dhammaan iyo maxamuud xuseen abshir iyo dhammaan reer xuseen abshir iyo cali xasan maxamed abaay aasiya cabdulaahi maxamed cadow dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad la u dirayaan arooskii aroosada waa lamaanaha iscalmaday ee aan kala dhicin bay yidhaahdeen maxamuud axmed maxamed jibriil bima loo yaqaaniyo gacalisadiisa aan ka dhicin maryan xuseen abshir maryan ruun oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir taariikhdu markay ahayd afariyo tobankii bishan abriil ducaduna waa xaggiina bay leeyihin isku waaro ubad qayqabo kala hela ayaanu leenahay ibraahim haye waa tahay waxa ay ku bilaabeen waxaan islaamayna dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada heesaha waanu idinka guddoonnay waxaan habay yidhaahdeen aabe maxamed xasan iyo hooyo jamiilo xasan fadhiiste iyo abti maxamuud xasan fadhiiste iyo caruurtiisa iyo faadumo xasan fadhiiste iyo caruurteeda iyo maxamed axmed tuuxow iyo farxiye axmed tuuxow iyo yuusuf tuuxow iyo cabdiraxmaan tuuxow iyo saki tuuxow sharmaarke tuuxow iyo faadumo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo seegeeda iyo adeer nuur xasan iyo caruurtiisa adeer rangeles iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen eedo falxado cali yuusuf iyo eedo farxiyo xasan iyo caruurteeda iyo eedo faadumo axmed afrax iyo caruurteeda iyo eedo madiine xasan yuusuf iyo eedda axado iyo caruurteeda dhammaanba waxay hambalyo jecel yihiin inay u diraan axmed maxamed xasan iyo hiba cabdulaahi axmed oo dhowaantan ku aqalgalay sweden gaar ahaan goteborg waxaana ay leeyihiin arooskiinna aamin aqalgalkiinna bashbashii barwaaqo iyo ubad keyr qabeen oo ibid kala siiyo ayaan kugu ducaynaynaa ibraahim hayna kala reebin hayna kala reebin haye haye waxaa ku luqaynaya aan ra-is degnay codka macaan ee fanaanada ibn xarisiijan ah ka waraabiya xaliimo khaliif cumar magool iyo cusmaan maxamed cusmaan gacanlo heestii hayna kala reebin ayaana gabagabo oo ah guud ahaan barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha tan intaan dib dambe u kulmi doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
heeskaasi hayna kala reebin waxaa ay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana guud ahaanba barnaamijkaasi uu soo gebagabeynaya idaacaddeenni galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno intaasi waxaa noogu dhan baahintii galabnimo waa maxamed calaad xasan iyo anigoo asaare cabdi axmed oo idin leh isma dhaafnay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.